muddo konton sano ah ayaa ka soo wareegatay markii uu maxamed siyaad bare meel qura ku wada toogtay toban culimo ah kadib markii ay ka soo horjeesteen xadgudub ay dowladdaasi u geysatay diinta islaamka maxamed siyaad bare ayaa dhabarka ka tuuray aayadaha dhaxalka isagoo hadallo kale oo ijaafo ah u geystay diinta islaamka culimmadii in badan waa ay ka aamuseen qaar waa ay taageereen xadgudubkaasi balse waxaa la toogtay toban ka mid a culimmadii gaashaanka u daruuray maanta oo kale ayay ahayd markii culimmadaasi dhiiggooda si sharci daro ah loo daadiyey soomaaliduna in badan u sacbisay maxamed siyaad bare waxaana la aaminsan yahay musiibadii berigaasi soomaaliya ku soo bilaabatay inay ilaa hadda daba socoto haddaba hadduu allaah doono waxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa baahinaysaa muuqaal aan dhacdadan ka diyaarinay oo xaqiiqooyin badan soo bandhigaya kana muuqdaan culimo badan oo ay ku jiraan dadkii goobjoogga ahaa xilligaasi dhegaystayaasha idaacadda nagala socdana waxay mowduucan isagoo dhammaystiran uga bogan doonaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ee caawa soo gelaya insha allah